waa mahadsan tahay wasaaradan sideedaba waxaa la dhahaa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee deegaankana alaalinaa dhibaatada ku imaata deegaanka iyo arrimaha isbeddelka cimilada hadda ka socota adduunkii oo dhan ee soomaaliya sidaa ogtahay wasaaraddan waa ku cusubtaha wasaarad cusub ee tahay shaqo adduunkii meelo badan ee laga tagay ee soomaaliya weli ee bilaaban sanooyinkii lasoo dhaafay alxamdulilah ilaahay wuunu ilaah mahaddiisii shaqooyin badanaa ka qabanay sidii laga horumarin lahaa arrimaha deegaanka isbeddelka cimilada lala socdo xataa la gaaro bosishka adduunka ay gaaryihiin shuruudo waxaa jira ka soo baxay baris agreementiga oo taas inay la buuxiyay ee tahay oo soomaaliya waxyaalo badan oo ka dhibneed taasna sagsiida ku noqon alxamdulilah shirkaani uu imaano halkan waxay ka mid tahay u n-ka oo sanadkii saddexaad aa imaaneyno ahamiyadda adduunka ee mar walbana saareysa waxay tahay isbeddelka cimilada iyo deegaanka soomaaliya oo hadda waxyaalaha laga hadli doono waxay tahay arrimaha bolutionka arrimaha eeblastikada sidabacaha balastikada guud ahaan la dhahaa soomaaliya waa waxay soo saar soo saarnay go-aankii soddonka bishan inay ku eg tahay bacda anakoo siinay ganacsatada siddeed bilood marna shanta bilood koowaad aa siinay haddana ee codsideen waqti kale loogu daro saddex bilood kale loogu darnay ee ku egtaha soddonka sebtembar koodana uu dhaqangalaya arrintaas inuu bac qof wada uu wata bacda halka mar la isticmaalo inaan qof uu mamnuuc ka yahay uuna samaysan yahay arrimaha ee u taalo maxkamadda qofkaas inuu maxkamadda la gaarsiinayo ee maxkamadda madaniga ee mas-uuliyadaas tahay taasoo laga hadli doono soomaaliya maxay u qabsoomay halkaasna waxaa ka hadli doona insha allah isbuucan arrimahaasaa laga hadli doonaa soomaaliya maxay kala qabatay arrimaha n d c-ga oo baris agreementiga la qabsigii howlahaas dhan baa taagan oo soomaaliya maxaad ka qabateen marka arrimaha axdigaasi ku salaysan ilaalinta deegaanka iyo la dagaalanka wasaqowga cimilada adduunka soomaaliya tallaabooyinkay qaadayso oo arrintan aan balastiga ama bacaha ahayn muxuu yahay
bacaha waa joojinay taasnay alxamdulilah soo dhaqanka ummadda soomaaliyeed aaday howlahaas ee isku diyaarisay in wax laga qabto taasna waxay furaysaa shaqo abuur ummadda soomaaliyeed iyo dhallinyarada hadda ay jirto inay maanta ee shaqo abuur u noqoto inay howlahaas ay qabsadaan taasna waxay tahay arrin soomaaliya maadaama east africa ku biirnay adduunkii dhanna laga mamnuucay arrimaha bacda aadna dhibaato u keentay sidaa ogtahay xoolaheenii xeybteenna kalluumaysiga dhibaato badan ee ku haysa maanta bacda sidaas awgeed ee khatarta nagu tahay ee adduunka laga mamnuucay sidaas awgeed maanta u joojinay oona ku faan doono wax lagu faana ee tahay maanta soomaaliya inay isku tashatay ee waxeeda ay joojinaysa shuruucdan ay soo saartay ku guulaysan alxamdulilah wasaqowga dunida ama bolutionka waxaa loo yaqaana soomaaliya warshado ma lahan wadamada horumaraa warshado leh oo hawada wasaqeeyo kaalin intee leeg ayay soomaaliya uga jirtaa wasaqowga adduunka soomaaliya wadamada victimka ka mid tahay oo dhibaatada kasoo gaartay warshadaha adduunka iyo wasaqowga adduunka ay gaarsiisay taasna mar walbo ee u tahay soomaaliya dhibaatada naga soo gaartay inaan sheegano u dhahno dee dhibaatadaas anaga ma sameynay idinka adduunkiia sameeyey waxaa u baahannahay dalkii inaan magdhow laga siiyo ee soomaaliya keligeed ku ekeen wadamada afrikaanka oo dhibaatadaas kasoo gaartay sidaasna processkii waqti bay qaadataa soomaaliya inaa loo ogolaado financialka adduunka hadda laga bixiyo sanduuqyaasha adduunka waqti bay qaataa shuruudo baa jirto inaa yarey sidaa loo baahan yahay percentage yar aagee sidaa loo baahan yahay marka hoolahaas dhan waxaa u joogna waxay tahay discussionkii iyo wadahadaladii sidii soomaaliya ee shuruudaha ugu soo baxday la fiiran doona alxamdulilah waxaa ku guulaysana boon shir oo ka dhacay ciidda xilliga ciidda ka hor oo soomaaliya raboortadii laga rabay ee gaartay ee soo gaartay fiiska koowaad adduunkiina ee maraysa fiiska labaad haddana fiiska labaad hadda rabnaa inaan u diyaar garowno laakiin hadda waxaa laga hadli doonaa qof walba oo ka hadli doonaa dal walbo wadankii maxaa uu hagaagay iyo maxaa noo qabsoomay soomaaliya shuruuc badanaa sameynay oo noo hagaagay maatan ay markhaati ka tahay adduunkii dhan soomaaliya meesha isbeddelka cimilada iyo arrimaha deegaanka ee u soo jeeda soomaaliya ee u nug leedahay eena u diyaar u tahay inaan wax la qabato arrinta kale ee mushkiladda soomaaliya ku hayso waxay tahay gobollada qaarkood arrinta dhuxusha iyo gubista dhirta iyo jarista dhirta taasi awooddiina intay gaarsiisan tahay inaad wax ka qaban kartaan dhuxusha sidaa og tahay rufuushana soo baxay oo lagu mamnuucba soomaaliya ina dhuxul laga dhoofiyo dhuxulna lagama dhoofi karo oo sharcina ma ahan oo u n ta ka soo baxday taasna waa guul oo noo tahay dhuxushiina ina ummadda soomaaliya ee bartaan taasna waxay u baahan taha waqti lean mar walba waxay u baahan tahay maxaa lagu bedelaa taasoo hadda dadkii geedaha qofkii geed jiro oo sharcigii oo madaxweynaha u saxiixo dastuurkin uu ku jiro sharcigii oo barlamaankan u saxiixay madaxweynaha u saxiixay taasi ay ka mid tahay qofkii geedka jiro inuu uu yahay sharciga u jabiyey oo ganaax ama uu yahay lix bilood xarig ilaa lix bilood laakiin taas maxkamadda go-aan ka gaarto taasna alxamdulilah way bilaabatay ummadiina waa u nuglaadeen arrintaas inay dhibaato ku tahay khatarta ku tahay deegaankan khatar ay ku tahay marka taas waa waxyaalaha ugu badan ay ka shaqeynayaan waxay tahay wacyigelinta ummadda soomaaliyeed inay fahmaan dhibaatadaay ku tahay iyo culeyskay ku tahay ugu dambayntii arrinta bacaha buuq fara badan ayaa ka taagnaa waayadan oo ganacsato leh intaasoo tan ayaan soo qaadanay ganacsi aan dibadda ka keenoo dhaqaalo fara badan uu nagala jiro ayaa hal mar la joojinayaa maxaad kula xaasheen ganacsatadii arrimahaasi ku lugta lahaa arrintaas haddaa si oo clear oo caddahay oo haddee ka hadlo tiimka ganacsatanaka waa la fadhiisanay rugta ganacsiga basically la fadhiisanay waa u sheegnay dhibaatadaay ku tahay deegaanka dee qof soomaaliyeed oo muwaadin e soomaali dhibaatada maanta xoolaheena inay xoolo soomaaliya ku nooshahay xoolahaas la cuno la dhoofiyo inay tahay dalka soomaaliya maanta ee laga soo saaro calooshiisii intaas baco qashin ah cudurdaro dhibaato ku keento anaka ganacsi ahaan markaa ka hadalno ganacsigii waa ku wargelinay shan biloodaa siinay kadib saddex bilood baa siinay taasna waxaa isleeyaha waxay tahay intaas ka badan waa dadkii soomaaliyada ku baaba'aya arrintaas wax loo dulqaadan karna ma ahan cudurada ee samayso dhibaatadaay ku keenta deegaanka ummadda soomaalida ay ku keento waajibaadka naga saaran waa taas inaan howshaas la joojiyo lix sideed biloodna ba waqti siinay inay arrimahaas wax ka qabtaan uma malaynaya aniga daamaj weyn oo kasoo gaar laakiin mar walba waa inaan la fiiriyo dhibaatada deegaanka iyo ummadda soomaaliyeed oo la fiiriyo dhibaatada kasoo gaarayso taasaan ugu muhiimsanay